farxadda dadka lacag bay u yaqaanaan qaar guryay u yaqaanaan qaarko laakiin lixda nuucoo farxadda haddaad adiga samaysato gacantaada ku samaysato weligaa farxad la-aan ma noqonaysa adiga ayaa farxaddaada gacanta ku samaysan kara dadka qaar waxay say u sameynaa farxadda ilaah baa ilaahay agoodda adigu ku sii wuu ku abuuray qofka quruxda badan kaa dhigay gacmo lagu indho xubin kasta ee qof bini aadana siyaa lagu sii waxaana lagu dhahay waad nooshahay noolaha kale waad ka qiimo badanta karaama kuu samey karaamadaada la imo karaamadii haddaad marka adiga iska qaada maxaa noqonaya waxaa xarfahan marka lixdan xarfood waxay ka kooban yihiin waa lixda qodob oo farxadda lagu samaysan karo oo ah s p r i f e waxaa ugu horeysa spiritual wellness waa maxay spiritual wellness spiritual wellness waxaa la dhahdaa buuxsanaanta imaamka diini ahaan markay noqoto qofka haddii wax kastoo kale nolosha uu sameeyo hadda dadka malyan dheerta ah dhaqaalaha adduunka o dhan gacanta ku haysta habeenka welwelay ku seexdaan iyo farxad la-aan lacag way haystaan guryo way haystaan nolol qurux badan way haystaan wax kasta way haystaan laakiin farxad ma haystaan waayo sababto iimaan ma haystaan physically wellbeing qaybtaani waa qaybta jirka dhaqdhaqaaqa jirka jimicsiga jimicsiga jimicsiga waa exerciseka wuxuu number one ka qaataa noloshaada dadka jimicsiga waxay u maleeyaan in laisku caateeyo iyo in six bag la samaysta laakiin saas ma ah jimicsiga noloshu qayb ka yahay marka aad maalintii toban daqiiqo exercise samayso ama bush up samee ama jimicsigan garbaha iyo haddana dheh ama lugaha iyo garbaha samee gabadhaas hadda aan kuusoo diro waxyaala badanay samaysaa toban daqiiqa maalinta haddaad toban daqiiqa samaysay everyday toban daqiiqa farxaddaada qayb weynay ka qaadanaysaa maalinta caafimaadkaada fudfudeedkaada shaqada aad qabsanaysid sababta maxaa yeelay farxad waxaa keena relationship wellbeing xiriirka xiriirka tan waa qaybtii hore hadda ilmaha ayaan soo akrinaya u dhowdan laakiin way ka duwan tahay waxaa la relationshipka xiriirka yaa ugu horeeya ee xiriirkiisa aad wanaajinaysaa dabcan qaybta kore spiritualan kusoo qaadan xiriirka ilaahay ahaa laakiin relationka waxaa waa waxaa loola jeeda naftaada xiriirka naftaada aad la leedahay number one haddii aad journalin samaysid marka aad daalan tahay haddii aad xanaaqsan tahay aad isla hadashid oo tiraad maanta maxaan u xanaaqsanahay dareemahan dareemaya maxaa waay emotionki ahaay maxaa waay madax miyaa xanuunaya gacan maa i xanuunayso lug maa i xanuunayso culeys maan dareemaya aad qortid waxaad dareemaysa kadibna aad tirahdid waa ku meel gaar xanuun kasta caafimaadaha ka dambeeya culeys kasta nafadeedaha ka dambeeya maskaxiyan markaas maalin kasta isula hadashid subaxii aad journalin samaysid waqtigaada aad wax qortid oo waqtiga waxaad qabanaysa aad qortid maxaa yeele waxaa imaanaya marka xiriirka naftaadii adigina iska hor naftaada inaad ka warqabtid emotionally mentally dhinaca kasta inaad iska warqabtid xaaladaada inaad la socotid xanaaqaada inuu baday hadda arrin isweydiis waayo xanaaqayo u baday dhiiga igu yar dhiiga iska bar deganaan badan raadi isla fariiso isdeji xaaladahaada ka warqab haddii xaalad mushkilad ay kugu soo wajahdo fariiso mushkiladan xalli cid kula xallaysa raadi ha ka welwelin ha haysan waxyaalaha welwelka keeno ee aad aragtina ka welwelaysa qor qoraalka lagu falanqeeya nolosha laakiin ha keedsana maskaxdaa ku keedsana so xiriirka labaad ee lagaa rabo waxaa waaye caruurtaada iyo saygaada naftaada markaad ka shaqayso caafimaadkeeda farxaddeeda kalsoonideeda ka warqabkeeda kuulkuulinteeda is-aaminideeda kalsoonideeda naftaada markaad adiga ka shaqaysid waxa labaada u gudbaysa waxaa waaye saygaada iyo caruurtaada okay caruurtaada aan ku hormaro caruurtaada waasaan kuu sheega waxaa rabaa hadal fiican inaad bartid naxariis badan inaad bartid soo dhaweyn inaad bartid dadka inay lama camili karaan inaad bartid inay dadka fiiriyaan wejigiisa qofka fiiriyaan la hadlaan dhageystaan aysan hadalka qofka markuu hadlaya ka horgeynin dhageystaan kadib u jawaabaan waxaysan rabin ay dhahaan ma rabi no anoo need inay dhahaan waxaysan lahayn dadka kale inaysan ku qabsan macnaha caruurtaada markaad relationki xiriirkii iyo noloshii aad bartid way ku jeclaanaya maxaa yeele adduunka adduunka way ku cusub yihiin wax kasta su-aala ka saara so dhinaca wanaagsan markaad u hogaamisid way ku jeclaanayaan waxay aaminayaan inaad tahay adduunka qofka keli ee darawalka oo wadi kara inaad adig u dadaal marka caruurtaada waxaa soo haray xiriirka saygaad maxaa ku hagaajin kartaa inta badan saan sheegayba dadkeena mushkuladaha ugu badan waxaa wax ma wada hadlaa ma wada falanqeeya waxaad ogaataa gurigaada markaad qolkaada gaarka ee nolosha aday ninkaadinka dhexaysa aad tagtid waxaa la yidhaahdaa xarunta nabaddaada qaybtan relationshipka waxay abuurtaa qoyska farxadda adiga farxadaada shaqadaada inay kuu ficnaato noloshaada inay kuu ficnaato hoolaha inay kaa yaraadaan xitaa inuu asaga garabka siiyo ku caawiyo may abuuraysaa so relationship well-being waa farxadda meesha laga raadiyo laba waqti waan ku dheeraada intellectual well-being intellectual well-being waxaa cilmiga iyo aqoonta iyo xirfadaha iyo waxaad baranaysidaa le maskaxdaada ilaah una siiyey waxaa ku jira kow iyo toban milyan ilaa labaiyo toban milyan oo unug labaiyo toban milyankaasi unug qofka wuxuu sideetan sano gaaraa ama dhintaa layidhi xitaa asoo boqolkiiba shan hataa aan ka isticmaalin shan boqolkiiba hataa kama isticmaalin qofka qofka ugu dadaalka badanaa boqolkiiba shan gaarsiin kara maxaa loogu talagalay inaad wax isu barato everyday maalin kasta labaatan xirfadoodaad baran kartaa haddii waqtigaada aad qaybiso maalin luuqadda ingilishkaad baranaysaa maalin luuqadda carabigaad baranaysaa maalin businesskaad baran kartaa maalin waxaad baran kartaa sida cryptocurrency lacag looga sameey maalin waxaad baran kartaa marketinga maalin waxaad baran kartaa sida harqaanka loo tolo dharka loo tolo waxyaalahaasi aad baranaysid ee cilmiga ee nolosha aad ku hordhinaysid waxaa kubcaya garaadkaada waxaa kubcaya caqligaada kubcayo xirfadaha aad badisay dhaqaalahaada ku sida darteed intellectualka lagu sheegay waa wax cusub baro intellectualka waxaa la yidhahdaa inaad kobacdid qof ahaan ee aad noqotid qof koraayo ee kobcaya maskaxiyan iyo caqliyan iyo cilmi ahaan kobcaya financial well-being dhaqaalaha inaad xooga saarto dhaqaalaha dhaqaalaha lagu sheegay inaad dhaqaalo badan samayso wax ma sheegayso farxad ma keento laakiin waxaa farxad keento dhaqaalaha kusoo gala sida loo maaray inaad inta yar ay kusoo galaya ama adiga ay kusoo galaya ama odagaada soo galaya idin soo dhex marayso inaad sida loo seef gareeyo sida loo invest garaysto sida loo aruuriyo sida wax loo keedsado sida loo seef garaysto inaad barato personal finance hada markaad baratid personal financiga waxaa laga yaabaa intaasoo xirfadoo dhan lacag inaad ku baratid haddana weli lacagta ay kuusoo horto aad wax seef garaysid inaad guri gadatid heer aad guri gadatid aad gaartid caqli ay u baahan tahay marka budgeting wax la hajo budgetingkaas markaad samaynaysid personal financeka aad baratid hadday kusoo gasho boqol doolar bishii baad ka dhigi kartaa toban doolar aad meel kaga maareen karta emotional emotional wellbeing waxaa la dhahdaa deganaanshaha caadir ahaashaha isla joogidda qofka inuusan ka fikirin wixii lasoo dhaafay qofka inuusan ka welwelin waxaan weli la gaarin qofka inuusan ka welwelin xagga iyo xagga iyo xagga laakiin qofka uu attentionkiisa joogaa hadba waxa aad joogtid full present inaad ku aad buug hadda akhrinaysid qalbiyan maskaxiyan jiriyan iyo caqliyanba inaad joogtid weel haddaa dhaqaysid sidoo kale inaad full present tahay so emotionka lagu sheegaya marka qofka inuu meel kale ka walwalo inuu qofka yara maqan yahay inuu qofka xasuus ku jiro inuu qofka dareemo ay ku kacsan yihiin uu leeyahay okay maanta maxaa yahay xaggaan wax ka qaban lahay emotional laha marka emotionka qofka sida intelligence looga noqdo barasho u baahan tahay waa xirfadan la barta emotional intelligence hadda aad ku qortid youtubeka boqolaal cashira kuu soo baxa so marka qofka intelligentkiisa emotionkiisa uu barto sida loo maareeyo sida xaadir loo ahaado sida loo deganaa maxay maanaa qofka inuu faraxsanaado qorshihiisana inuu hagaag